Hay'adda Iskaashiga Jarmalka ee GIZ ayaa afar gaari oo loogu talagalay in loogu adeego bulshada ku wareejisay Wasaaradda Qorsheynta Dowlad Goboleedka Jubbaland. Wareejinta gaadiidka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta Cabdiraxmaan Cabdi Axmed iyo mas'uuliyiin ka tirsan hay'adda GIZ. Cabdimahad Cabdi Yuusuf oo ah sarkaal ka socday hay'adda GIZ ayaa sheegay in gaadiidkani uu yahay mid loogu talagalay in loogu shaqeeyo bulshada reer Jubbaland.
afarta gaari aan wareejinayna maanta waxay tahay in lagu adeego bulshada khaas jubbaland khaasatan een, meelaha aan mashruuca aan ka fulino oo goobeyn iyo lugloo kale ah iyo wax alla waxay kaloo adeeg oo wada muhiim ah oo bulshada anfacayo taasi waxay tahay coordinationka la xoojinayo iyo adeegii bulshada ee sidii saxda ahayd u hirgeli doono insha allah transportka markii la fududeeyo Een, waana mid aad noo farax gelinaysa annagana dhanka kale wasiirka wasaaradda qorsheynta jubbaland cabdiraxmaan cabdi axmed ayaa dhankiisa ka hadlay gaadiidka ay la wareegeen iyo waxa lagu qaban doono la wareegno hay-adda j i z ee jarmal gawaari afar ah oo loogu talagalay dowladda jubbaland Een, dadaaladan ayaa daba socdaa himilada iyo aragtida madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaan oo ah lagu tayaynayo iyo sarena loogu qaadayo awoodda hay-adaha dowladda oo aan ognahay in ay j i z-na qayb weyn ka ahayd dowlad dhiska jubbaland mashaariicda horumarinteeda iyo adeegidda bulshada gawaaridan waxaa iskale eh, wasaaradaha wasaaradda qorsheynta wasaaradda howlaha guud wasaaradda bey-adda iyo hay-adda barakacayaasha iyo qaxootiga eh, jubbaland waxaanan aaminsannahay in ay wax badan ka qaban doonaan ama ka haqabtiri doonaan baahiyaha ay ka mid tahay isku xirka eh, hay-adaha dowladda oo adeegidda bulshada iyo horumarinta inay gawaaridan qayb weyn ay ka qaadan doonaan hadduu ilaahay raalli ka noqdo Een, waxaa kaloon rabaa inaan u mahad celiyo si maaragtay guud hay-adda j i z oo runtii qayb libaax ka qaadatay arrimaha horumarka jubbaland oo mar walbana nala garab taagan